bismillaahi raxmaani raxiim basha aada ayaad wanaagsan tahay hadda waxaan ku sugannahay dalka tunis waxaana insha allah kusoo laabanaynaa dalka hadduu alla idmo sakiga annagoo soo wadno dad tahriibayaal oo go-aansada inay dalkooda usoo ansadaan haddaan kaaga hadlo xaaladda dalka libiya sidaa u og tahay wadankii dagaalo sokeeyey ayaa ka dhacay marka labo daylad ayaa dalka ka jirto anaga waxaan kormeer ku tagnay magaalada tripoli waxaa si fiican halkaas inagu soo dhaweeyey safiirka dowlada federaalka u fadhiyo dalka libiya his excellency kaalmooy iyo tinkiisa waxaan la kulannay dad badan oo soomaali ah oo rag iyo dumarba isugu jira oo tahriib ku tagay dalkaasi libiya waxay u badan yihiin dhalinyaro da-dooda haddaan ku qiyaaso waa waa dadka dunsano ka yar waxaan kaloo la kulannay caruur da-dooda sideed iyo toban sano ka yar tahay oo ayagana meesha tahriib ku tagay marka xaaladda guud ahaan xaalad fiican ma ahan dadka aada ayay usoo dhibaatoodeen saxaraha ayay soo mareen qaarkood gacanta ayay nagafayaal badan uganeen iyagoo lacag loola geystay oo lacago tiro badan waalidkood ku bixiyey matalan waxaan waxaan la kulmay gabar ilaa iyo hadda waalidkeed shan iyo toban kun oo doolar uga baxday intay libiya ku sugan tahay oo ah muddo hal sano iyo bar ah mideeda kaleeto intaan safaaradda joognay dayahaan waxaa lanoo keenay saddex wiil oo oo aada u xanuunsan oo markaas magafayaasha gacantooda kasoo baxay oo aanan socon karin oo ay noqoto inaan ha-adda i o m hore ka wacno dhakhaatiir loo soo diro labada ugu dambeysa maanta ayaan isbitaalka kusoo hubsanay dadkii waxay ka cabaadayaan biyo la-aan waxay ka cabaadayaan cunto la-aan jirdir bahjir joogto ah ilaa iyo lacagta laga bixiyo hadda maanta labada wiil aan isbitaalka u tagnay anagoo kaashanayna hay-adda i o m saddex sano ayaa magafe guri ugu jiray lacagta ayagoo bixiyeen ayaa haddana saddex sano in lagu sii haystay maryan sidaad hadalka ka muuqato waa sawir fool xun oo aan aada u murugo badan waxaad halkaad ku aragteen bal waxaad naga siisaa markaad dhallinyaradaasi la kulanteen oo dhibaatadaasi qaba ma idiin sheegeen inay diyaar u yihiin inay dib ugu laabtaan dalkoodii mise waxay ahaayeen weli dhalinyaro la hamigii halkan qaldanaha uga tageen inay yurub gaaraan kuwa weliba ku jiro
horta qaarna inay soo noqdaanay rabaan qaarna bal weli ma hubaan qaarna waxay ku leeyihiin hadda dhibaato nama haysto waa iska sii joogeyna horta waxaan kaa hilmaamay wufog waftigeena waxaa hogaaminayay safiirka cali saciid faki anigana waan kamid ahaa iyo maxaa lahaa commissionerka qorxontida axmed daahir nuur marka waa saddexdana waa la wada kulanay qaar kamid ah dadkaasi waxaa maanta go-aanka ah waxay go-aansadeen inay dalkoodii usoo noqdaan maanta maxaan dhahaa guddigii oo dowladda federaalka maanta waa isqeyrinay aniga iyo commissioner nuur wadankiiaan kusoo noqonayna insha allah dadka ugu horeeyaan soo noqeynaa ambasadorka faqiinka kusoo haray libiya maanta wuxuu la kulmay dad oo adiga tiradooda lagu qiyaasayo soddon oo xero ku jireen oo ayagana rabaan inay soo noqdaan waxa ugu dhibka badan aysan dadka rabin inay usoo noqdaan waxaa waaye maadaama lacag badan safarkan ka galay waalidiinta dadooyo u gadeen magafo intaas gacan maxaa lada intaas mar la gatay oo lasoo maxaa lada magafaha lacagtiisa laga soo bixiyey waxay kuleeyihiin wiji aan reerkeena ugu tagno maanta ma haysano daloogay ku leeyihiin wadankii aamin ma ahan ma noqonayno dalo waa arkaysaa waaba kastoo confused waaye waxay ku leeyihiin badi waa taas hadii teeda gashana waa aan waa dhimana hadii kale kana dhib haddan aan soo maray wax qafin ma ma igu dhacayaan marka dadka dhiirigelin ayay u baahan yihiin horta nasir haddaan kuu sheego dadka aada iyo aad ayay igu farxeen inay guddigan oo dowladda federaalka uu hogaaminayo ambasador fifi oo maanta tagay libia dadka kalsooniya soo gashay intaan joognay dhalinyaro badan ayaa safaaradda kamid warkii magaalada waa laisku sheegay dowladiyaa imaatay oo maxaa la dhahaa marka aada iyo aad ayay ugu farxeen maantanta ambashadoorka markuu xerada tagay saaka wuxuu inoo soo sheegay inay dadka aada ugu farxeen marka hamigaas waa uu soo galay dadkii marka horta qofkii soo noqonayo hay-adda i o m ayaa horta partnerka ugu weyn hadda oo dowladda federaalka oo arrimahan kala shaqeynayso dadka maalgelin ayaa waa la maalgelin doonaa insha allah lacag oo maxaa la dhahaa oo pocketman markay imaadaan waa la siinaa guryahoodiya loo noqaa dadka rabaan inay xirfado bartaan insha allah xirfadahiyay garanayaan inta raba inay business galaan businesskooda ayaa lagu dhiibagelinayo lagu maalgelinaa intii oo hadee processkan socdana hay-adda u n c r ayaan kasoo dhamaynay inay sida dadka dhadhaab kaash il kasta u siiyaan dadkan iyo raashin muddo lix bilood ah marka dadka soo noqonayaan waa baarimundo ma noqonayaan oo magaalada loo matalayo dadka dhalinyarada waxay ku leeyihiin haddaa baarimundo ii noqaysaa laakiin marka arrintan u sheegtid hadee markaas waxaad siinaysaa dhiirigelin maryan waxaa ii sheegtay in dadka ugu horreeya aad haddii lahayd ma la soo celinayo adinku aso dadkaasi tira ahaan ma noo sheegi karta intay gaarayaan
wallaahi weli ma ogeen ilaa iyo shalay dad ayaa ayaa maxaa la dhahaa goohonka safaaradda u diyaarinaysay marka adiga insha allah beri ayaan ogaanaynaa numberka saxda ah maxaa la dhahaa marka maalintii iyo saacadii ay imaanayaanna waa waa idinsoo sheegeynaa insha allah waa adiga ugu yaraan labaatan qof ayaa soo noqonaysa inta lagu qiyaasayo laakiin processkii oo waxaa waaye processkii oo laga yaabaa inuu dheeraado maadaama immigrationka iyada go-aheed looga baahan yahay marka intii processkuu dhamaatay ayaa soo noqonaya insha allah inta kaleetana hadee meesha loogama tagaayo waaya maryan dadkan la keenayo qeybta ugu horeysa maxaad ku soo xusheen oo maadaama dhalinyaro fara badan iyo dad badan oo taribeel ay libiya ku sugan dadkan si gaara maxaa loogu soo xulay in lagu soo horumariyo
dadkan waxay ahaayeen dadka ugu horreeyey oo safaaradda u tage ee tageen oo dheheen wadankaan rabnaa inaa unaqono tahriib ma rabno ifkiisa waa aragno jirjir waa aragno wadankeeni hooyo ayaan rabnaa inaan u noqono waa dadka ugu horreeyey dadka qasbaaya ma jirto marka dadkan waxay ahaayeen ma ahan dad oo dadka kale laga doortay waa dadka ugu horreeyey oo registrationka suufiyo dheheer waxaan rabnaa inaan baxno